إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal saaka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu-asasada alkataa'iba ayaa baahisay muuqaal cusub oo ku saabsan silsilada taxaanaha ah ee quduufu shariica munaasabad ka dhacday gobolka gado ayaa mid ka mida beelaha dega wilaayadaas waxay ku doorteen nabadoon cusub oo beesha ku hogaaminaya shareecada islaamka wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka kaasoo lagu soo bandhigay degmada ceelcadde askar ka tirsan xukuumadda yemen ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gudaha waddankaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub oo ku saabsan silsilada taxaanaha ah ee quduufu shariica maxamed cali aadan ayaa warbixinta filimka soo jeedinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر
mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay isdaar cusub oo qayb ka ah tixanaha quduufu shariica ama midhaha shareecada oo ka mida muuqaalada tixanaha ah ee ay baahiso alkataa'ib isdaarkan oo ah juska koowaad ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sakada xoolaha nool ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo labadii hijiriyada laga qaybiyey wilaayaadka islaamiga ah qaybaha hore ee isdaarka waxaa lagu soo bandhigayaa nusuus sharci ah oo isugu jirta aayaad qur'aani ah iyo axaadiid ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ka hadlaya waajibnimada sakada
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون rasuulka allah sala allahu calayhi wasalama wuxuu mucaad ku yidhi markuu u dirayay yemen waxaad u tegi doontaa dad ahlu kitaab ah markaad u tagto waxaad ugu yeertaa inay towxiidka qiraan haddii ay arrinkaas kaa qaataan waxaad u sheegtaa inuu allaha ku waajibiyey shan salaadood maalin iyo habeen kasta haddii ay arrinkaasi kaa aqbalaan waxaad u sheegtaa inuu allaha ku waajibiyey sadaqo laga qaadayo kuwooda hantida leh laguna celinayo fuqaradooda ama saboolkooda haddii ay intaasi kaa oggolaadaan waxaa kaaga digayaa inaad ka qaado xulka xoolahooda iska ilaali habaarka qofka dulman sababtoo ah isaga iyo allaah wax astura ama xijaaba u dhexeeya ma lahan
juskan koowaad ayaa waxay mu'asasada alkataa'ib ku soo gudbinaysaa sakada xoolaha nool gaar ahaan geela oo laga qaybiyey degmooyin iyo deegaano badan oo ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah marka la eego nisaabka geela waxaa ugu hooseeya shan neef sida ku cad hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah sadaqo kuma waajibayso wax ka yar shan neef oo geel ah xadiidkuna waa muttafaq nisaabka geela waxaa iyadoo kala dhigdhigan uu ku soo arooray kitaabka saxiixulbukhaariga gaar ahaan xadiidka anas binu maalik radiallaahu canhu ee ah in abuubakar sidiiq uu warqad u qoray anas ibnu maalik markuu u dirayay baxreyn wuxuuna yidhi sida tan bismi illaahi araxmaani araxiim tani waa waajibkii sakada ee rasuulka allah uu ku waajibiyey muslimiinta allahna u faray rasuulkiisa qofkii wejigeeda dhabta ah lagu weyddiiyo ha iska bixiyo qofkii wax ka badan la weyddiiyana yuusan siin afar iyo labaatan neef oo geelah iyo wixii ka yar waxaa ku waajibay ari shantii neef ee geel ahaba waxaa ka waajibayaa neef ari ah marka uu gaadho shan iyo labaatan ilaa iyo soddon iyo shan neef waxaa ka waajibaya nidhig laba jirah haddii uusan lahayn wuxuu bixinayaa qurbac saddex jirah haddii uu gaadho soddon iyo lix ilaa afartan iyo shan neef waxaa ka waajibaya inacaanooley oo dhedeg ah oo loola jeedo neef saddex jirah haddii uu gaadho afartan iyo lix ilaa iyo lixdan neef waxaa ka waajibaya dhedeg uurqaad ah oo loola jeedo qaalin gaadhay inay rimay qaaddo haddii uu gaadho lixdan iyo kow ilaa toddobaatan iyo shan neef waxaa ka waajibaya neef dhedeg ah oo ilka dhacsaday haddii uu gaadho toddobaatan iyo lix ilaa iyo sagaashan neef waxaa ka waajibaya laba ilmo caanooley oo dhedeg ah haddii uu gaadho sagaashan iyo kow ilaa boqol iyo labaatan neef waxaa ka waajibaya laba qaalin oo uurqaad ah haddii ay ka bataan boqol iyo labaatan neef waxaa afartankii neefba ka waajibaya ina caanooley konton walbana waxaa ka waajibaya mid uurqaad ah
degmooyin iyo deegaana ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee kala ah baay shabeellaha dhexe hiiraan jubbooyinka iyo gado oo laga qaybiyey sakada ayaa lagu soo bandhigayaa muuqaalka waxaana ka faa'iidaystay dad isugu jira fuqare iyo masaakiin kuwaasoo aada ugu farxay xoolaha ay qaateen
degmada boolfalaayna ka qiimayaalayaay waxaa ka imid alfurqaan tuulad labay kaduud yaa ka imid shagnaf keelel gudboonaysada alxamdulilah mahataas ilaah u sugnaad mahad ilaahay kabaada mujaahidiin ilaahay khayr harsii mujaahidiin ilaahay khayr harsii maanta maasha allahu tacaala faraxsan shan geel lii siiyey walaadaa ku mahadsan mujaahidiinta ku mahadsan waan hadda gaalada wax bixiyo waa ogtihiin loona haaf bariis isxaaq saddexlaa degan u xoortaan aana ku xambadeeya maasha allahu kaana shan geel nin hadda bixinayo oo nin gaal loo bixinayo ma la heli karaa waa maya wa marka walaagaasaa mahadsan ilaaha mahadsan ilaahay ku raaki yeela walaagaas ilaahay ku raaki yeela mujaahidiinta ilahay ku raaki yeela sida ay nusuusta kitaabka iyo sunnadu u soo bandhigtay fadliga qofka hantidiisa ka bixiya xaqa sakada ayuu allah sidoo kale si adag ugu goodiyey ciqaab xanuun badanna ugu ballan qaaday qofka diida bixinta sakada ee baqiila waxa uu allah ku manaystay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii allah hanti siiyo haddana ka bixin waaya sakadii ku waajibtay hantidiisa wuxuu allah maalinta qiyaamu hantidiisa ka dhigayaa sidii abeese miciyo sun ah leh luquntiisa ayayna isku duubaysaa kadibna intay daamamka ka qaniinto ayay odhanaysaa waxaan ahay xoolahaagii waxaan ahay keedkaagii waxaa weriyey bukhaari
munaasabad ka dhacday gobolka gado ayaa mid ka mida beelaha dega wilaayadaas waxa ay ku doorteen nabadoon cusub oo beesha ku hogaaminaya shareecada islaamka maxamed daahir cali soow ayaa soo jeedinaya warkaas munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada gado ugaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan xafladda ka dhacday deegaanka golweyn ee hoostaga degmada luuq ayay beesha waqmaashe ku dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamin doona shareecada islaamka nabadoon cabdisalaan ibraahim axmed oo ka mid ah nabadoonada beesha ee doortay ugaaska ayaa waxa uu goobta ka sheegay in ay la shaqayn doonaan ugaaska cusub wuxuu noqday ugaas macalin cabdi aadan axmed cismaan ugaaskaas waana u aragnay inuu beesha ku hogaamiyo shareecada islaamka iyo sunnada rasuulka insha allahu ilaahay idinkiis annagana waa ku qanacsannahay waa khilaaf la'aan waa isku soo raacnay inuu waajibkiisa gudi doonana waa jecelnahay waxaana jecelnahay annagana inaan si kal iyo laaba ula shaqayno waa ceeba ayna ka imaadin insha allahu ilaahay idinkiis bililaahi kariim waana la shaqayn doonaa ugaas macalin cabdi aadan axmed oo ah ugaaska cusub ee beesha waqmaashe oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in beesha uu ku hogaamin doono shareecada islaamka beesha i dooratay ma aha waxaan ugaas u ahay jamac muslimiintoo dhan yaan ugaaskoodii ahay meel kastoon joogo qofkii muslimhoo laa ilaaha ila allaahu leh oo meeshaas wax ay sakan yihiin inaan af iyo addinba ku garab qabto yaan ugaas u ahay una taaganay insha allahu tacaala walaalayaal aniga waxaan u taaganahay insha allahu tacaala ilaahay hadduu yidhaahdo in ilaahay kitaabkiisa beeshaas aan ka dhashay ee waqmaasho la yidhaahdo saacadan laga bilaabo maadaama awalna ay dad muslimiin ay ahaayeen oo dad hadda gaalahayo hadda saakili muslimiin aysan ahayn laakiin awal laga yaabay inay waxyaalo kale uun wax lagu hogaaminayay inaan ku hogaamin doono kitaabka ilaahay qaala tacaalaa iyo qaala rasuulullah inaan intaas ku dhaqi doono gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay weliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahl abuturaab isagoo la dardaarmay beesha si guud marka waxaan beesha u dardaarmayaa wixii aad sheegteen ka dhabeeya insha allahu tacaala ka dhabeeya oo ha ka hadhina naqiibka insha allah hana dayicina wixii aad ballanqaadeena maal ahaa ee aad ku taageerayseen isaga aad halkaa ka ballanqaadeenna fuliya iyadana insha allahu tacaala taa waxaan uga baxayaa beesha naqiibka waxaan leeyahy jasaaka allahu khayr soo dhowow naqiibku waa naqiib islaamiya ayaa tahay nuqabadii kaa horreeyey ayaa safkoodii ku jirtaa ayaga ayaad la mid tahay qoriga ayaad qaadanaysaa cadowga ilaahi subxaana wa tacaala ayaad la dagaalamaysaa waxaan ku leenahay marka soo dhow insha allahu tacaala dadkiina waxaan rabnaa wixii aad sheegtay ee shareecada islaamkaan ku dhaqayaa dadkii inaad ku dhaqdo ood ka dhabayso wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhaca xaflado ay beelaha soomaaliyeed ku doortaan hoggaan dhaqan oo ku hogaamiya shareecada raxmaanka wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka kaasoo lagu soo bandhigay degmada ceelcadde maxamed ciise ayaa faahfaahinaya askari lagu magacaabo maxamed salaad sani oo kasoo gostay dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee gedo isagoona lagu soo bandhigay degmada ceelcadde waxa uu ka mid ahaa ciidamada ku sugnaa degmada baled xaawo wuxuuna sheegay in muddo sagaal sano ah uu askari ahaa waxa uu ka warramay inuu caqabado badan kala kulmay ciidanka uu ka tirsanaa ayna ka mid tahay dayac oo hadday dhaawacmaan oo cid daaweynaysa aynay jirin magacey maxamed salaad sani ka imaaday degmada baled xaawo kana soo tegay shalay haddana ku sugan waxaan ka tirsanayay sagaal sano sagaalkii sano oon ka tirsanay caqabadooyi badan baan lasoo kulmay haddana ilaahay waa iga soo bixiyey waxaan kala kulmay caqabado badan oo marmaraha barkood waxaa jira ciidanka inaas as-aaday dagaal lasoo dhaawacmayo dhaawacii yaan lagu daryeeleynin oo adiga un maalkaada may daryeelilan waa iskaga dhintaan ileen waa iyaga maalkooda unbay isku difaacaan mooga wax kaloo hadda nin kaloo wax u qabto male haa waa waan la kulmay hal mar baan dhaawacmay halkii marna wax daryeel oon helay male waxaan ku dhaawacmay gabagabada wuxuu baaq u diray askarta ay isku safka ku jireen waan la imaaday qorigeyga iyo booshkeyga waxa iga maqan ma leh anoo kumbooshaan imaaday mujaahidiintaan u imaaday mujaahidiinta si fiican baa iisoo dhoweeyeen waxaan dhehi lahay marka ninkii iga dambeeya oo raba inaad soo goosto oona baqaaya wax laga baqaya ma jiraan mujaahidiinta waa lala hadlayaa waala aad baa lagu soo dhaweynaya weli ciidamada walaalaha waxaan leeyahay ha is soo dhiibaan oo ninkii baqaya asbaqan waxaan islahay nimankan shalay naftirkeeda markaan soo waxaa islahay marka ugu hore waad is arkaysaan ma xabad may kugu soo ridi doonaan ma ahayn maseen waan lahay markii dambena waxaan u lahay rag iska bashaash eba waaba ana isugay meel kasta ana iga sugay aad baa la isoo dhoweeyey ragga issoo dhiibayna sideeda oo kale loo soo dhoweynayaa dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale askari soo goostay oo lagu soo bandhigay isla degmadan alcadde ee wilaayada gedo warkan dhegeystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan askar ka tirsan xukuumadda yeman ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gudaha waddankaas ugu yaraan saddex askari ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo lala beegsaday kolonyo ay wateen ciidamada xukuumadda yemen qaraxa ayaa waxaa ciidamada lagula beegsaday mandiqada asawda ee dhacda galbeedka magaalada cataq oo ah caasimadda gobolka shabwa qaraxa waxa uu haleelay gaari cabdibila ah oo ka mid ahaa kolonyada waxaana marka laga yimaado askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay gebi ahaanba burburay gaariga sidoo kale dhaawacyada ayaa gaaray saddex askari warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waynagaytaa